hadeertaan way kacsan tahay runtii markii ay nimankii qabsaday tuulada galacad ee magaalxeebaadka ay kasoo ambabaxeen xalay saakana ay ku maadreysteen meel loo yaqaano ceelka beenahafaka oo u jira degmada goobshaan afartan kilomitr runtii ceelka dad ku sugnaa moobeelada way ka qaadeen iyagana waxay weydiiyeen tuulada ku xigta hadeertaan ee godob ka sokaysa ee ceelxagarabo wadadeeda iyo godob jira wadada loo maro moobeeladana way ka aruuriyeen dadka deegaanka ku sugnaa ceelka loo yaqaano beenahafakay ee u jira afartan kilomitr degmada goobshaan waa masoo waceen waxay noo sheegay xataa qaarkood in rag dhalinyarada kamid a ay kala joogaan oo ujeedaan inta isii socdaan ciidanka waxay ku qiyaaseen ciidan afar boqol iyo konton ah amase wax ka badan waxayna kusoo wajahan yihiin beedhaan deegaanka godob jiraan oo yaalo waxayna noo cadeeyeen in ay raggaasi ku hubaysnaayeen hubabka ay kamid yihiin beekaamyada masuuqiyaasha iyo bambooyin boorsooyin badanna ay wataan ceelkana ay shir ku karsadeen kabacdina biyo badan ay ka dhaansadeen
hadda ma waxaa la sheegayaa inay uso usoo ambabaxeen dhanka degmada godob jiraan
saasaa hadeertaan loo sheegay ciidamada lugta ah ciidamadii baddana waa kuwa hadeertaan laleeyahay waxay qabseen garmo iyo suud iyo qondeel iyo qulumo iyo xaggaas iyo bandarbeyda waa iyada laleeyahay bay u gudbeen laakiin ciidankii lugta ahaa baa waxaa si dhaba loo cadeeyey weliba aysan ku jirin aanaan anaga maamul ahaan u baahnayn cadeen ragga loo cadeeyey waa rag warbixintooda aanu ku kalsoonahay reer godob ah dadka goor jiraan dega ah oo qabiil ahaan marka xataa loo fiirsado reer goor jiraan ah oo degmada iyo dadka aan dhibna u geysanayn rabina inay problem ku abuuraan laakiin waxa dhabka oo jiro ay arkeen bay loo cadeeyeen dadkaas inay yihiin dad godob doonaya inay yimaadaan waxa laakiin warkanta ay nagu dareen nimanku ceelka xataa waxay uga tageen boorsooyin boorsooyinka bumbooyin baa ku jira dad waxaa moodaabay dhaheen aada iyo aad nolosha u liidato haraadan cunto la-aan hayso hab ciidana aan u soconayn laakiin haddana aada u tiro badan hubka ay wataan hub casriga ah tuutayaasha ay qabaan tuutayaal cusub ah bay noo cadiyeen dadka deegaanka marka dadka deegaanka beenarsata iyo ciidankan waxa mataqaanaa isk iskahorimaada miyaa dhex maray
wax iskoolamaada ma dhex mari karo ciidan afar boqol iyo wax beelaaba dad shacaba ceelka cabiya mana haweysan karaan madoon bay ka aruusheen dadkana soo wacayana waa dadka la joogay oo arkaya ciidamadan oo meesha maraya runtii anaga degna ahaana runtii waan aad baan xiriirla sameeynay hadda meesha ay marayaan oo ay ku sugan yihiin
marka idinka ka maamul ahaan iyo ka deegaan ahaan maxaa idin qoshaysan maxaa arrinkaas idin qoshaysan maamul ahaan ciidanka degmada jooga afartan bay ku dhow yihiin shacabka dad badan oo waxaa jira waagi horena soo maray ciidan kuwana ciidan ahaan jiray oo runtii iyaga la isdiyaashay dad badan oo degmada ah oo deegaanka ah si fiican bay isku abaabuleen inkastoo magaalada ay ku jidho xiisad aada u ballaaran oo laga dareemayo magaalada maxaa yeele warbixinada helayaan waxay yihiin warbixino ay ku kalsoon yihiin oo ay ka helayaan dadkii faamigooda ahaa oo ay wareegsan jireen ay ka helayaan laakiin degma ahaan aad baan isku diyaarna ciidanka degmada waa diyaarsayen booliska dadka deegaanku waa isdiyaariyeen waxaa kaloo aada u diyaarsan waan sugaynaa inaan gacan ka helno dowladda puntland oo runtii iyagana aan ka sugayno gurma degdega inay maxaa yeelay degmada waa degma weyn laba mid ahaa tuulooyinka ay qabsadeen xeelaha ah waa degma ay ka howgaan wax ku dhow shan hayooda caalami ah oo waaweyn waa degma ay maamul u dhisan yahay system oo caadi ah oo shaqeynaya waa degmo wax soo saar leh hadday tahay mid bad hadday tahay mid xoolo hadday tahay mid beereed intaba leh waa degmo magaalaas iyagu aada khayraad u badan waa degmo aada u weyn dhismayaala weyn ka dhisan yihiin hanti weyn baa dhex taala ma ahan sida tuulooyinka ay qabsadeen meel la fiirsan karo waa meel xukunkeedu wax badan uu ku tiirsan yahay waa meel saameyn weyn yeelanaysa haddii magaalasa dad aan puntland ka socon ay maamulkeeda la wareegaan
haye guddoomiye ugu dambeyntii wax xiriir ma la samayseen maamulka gobolka nugaal iyo dowladda puntland
dowladda puntland iyo maamulka dhammaan waxaan la sameynay xiriir toos ah maxaa yeelay annaga nama kama baahno inaan hadirtaan maamul ahaan ama gool jiraan nama kama baahno inaan magarasa aamusno amase keligay aan nagu noqoto hawsha maxaa yeelay degmadan waa degmo kamida puntland waa degmooyinka ugu wax soo saarka badan in ay warbixinteeda iyo difaaceeda waxaas kale puntland oo dhan gobolkaan la xiriirnay madaxdaan la xiriirnay dhammaan xubnaha u xilsaaran difaaca dalka iyo dadka iyo diinta baan warbixinta siinay ilaa xalay ilaa shilo waxaan leenay maxaa yeelay meelaha ay soo qabsanayeen ma ahayn meelo anteenooyin leh ama isgaarsiintooda fiican tahay annaga aada la socodsiinaynay haddataan deegaanka degmada hoos imaan lahaa oo balaha ah kurtiba ay wada mareen waxba kama ana qaban karin tuulooyinka hadda ay soo qabsanayaan oo ay soo marayaan waa tuulooyinka hoos imaan jiray degmada warbixintaan ilaa shalay ilaa xalay waan qayninay laakiin ilaa hadda